tartankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa laga bilaabay garoonka xasii kumaarey oo ku yaala xaafadda horseed ee magaalada jowbhar furitaanka tartankan waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta hirshabeelle waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta hirshabeelle yuusuf xaamud jaras waxaanu bilaabmayo tartan dhallinyaro da-dooda ka hooseyso toban jir soo sheegi xokaya waa markii u horreysay ee gobolka shabeellaha dhexe mase hirshabeelle laga bilaabo tartan dhallinyaro ee da-dooda ka hooseyso toban iyo toban jir eh hawshaasna waxaa qayb ka ahaa oo nalaga qayb qaatay xiriir kubadda cagta soomaaliya iyo wasaaradda dhallinyaro isboortiga oo haddana la jooga agaasimaha wasaaradda dhallinyaro isboortiga insha allah waxaan jecelnahay sanooyinka soo socdo inaan habkan iyo habka badda aan sameyno maadaama dhallinyarada ee tahay boqolkiiba siddeetan soomaaliya dhallinyar yihiin waxaan jecelnahay inaan sanad walba mar walba aan u qabano dhallinyarada si loo helo xul matala hirshabeelle ugu dambeyn waxaa goobta hadal ka jeediyey agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha hirshabeelle saciid saalax cabdiraxmaan wuxuuna tilmaamay in ay xoogga saari doonaan ka shaqaynta xiriirka kubadda cagta tiimamka toddobiy toban jirada ciyaaraha waxaan ognahay waxay tahay inaanan dafiri karin kaalinta isboortiga ay ku leedahay horumarka kaalinta isboortiga ay ku leedahay amniga iyo kaalinta isboortiga ay ku leedahay isdhexgalka bulshada annagoo taas ka duuleen wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle waxa ay garatay ay garwaaqsatay inay isku keento tiimam mustaqbalka dhow ku matali doono dowlad goboleedka hirshabeelle ciyaaraha kala duwan ee dalka ka dhici doono waxaan ognahay waxay tahay kulamadii ugu dambeysay ee maamul goboleedka dowladda maamul goboleedka dowladda amin maamul goboleedka hirshabeelle uu la ciyaarayo naadiyada kala duwan in culaysyo ay ka yimaadeen annagoo taasa darees garaynayno annagoo taas ka duulayno culaysyada yimid waxaa go'aansana waxay tahay in la helo tiimam lagu kalsoon yahay xirfadooda tiimam wasaaradda si dhow ee uga warqabto kuna kalsoon tahay nidaamka ciyaareed ama ciyaarahooda ama leebelka ciyaarahooda waa markii ugu horeysay oo tartan caynkan oo kale ay soo qabanqaabiso wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha hirshabeelle islamarkaana lagu qabto magaalada jowhar